أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى وأما ظننت وأخواتها فإنها تنسب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك وأما ظننت وأخواتها ظننت يا ولالهدي فإنها ظننت يا ولالهدي تنسب waxay kordhigaan almubtada'a waalkhabara mubtadaha iyo khabarka labadoodaba way kordhigaan maxay noqonayaan marka mubtadihii iyo khabarkii haddii la kordhigay calaa annahumaa mubtadaha iyo khabarku mafcuulaani laba mafcuul inay yihiin ayay ku kordhigaan labadaas mafcuuloo lahaa danantu iyo walaalaheed u sugnaadeen sheekha raximahu اllahu tacaala wuxuu hore inoogu soo sheegay nawaasikhu اlibtidaa wاlkhabar waxyaalaha mubtadaha iyo khabarka nasakha oo xukunkoodii iyo xarakadoodii iyo shaqalkoodiiba bedela waxay u qeybsamaan uu noo soo sheegay saddex qaybood qeyb waxay ahayd waa qeyb oo tarfacu اlisma wa tansibu اlkhabar wa kaana wa akhawaatuha kaanay walaalaheed shaqada ay qaban jireen waxay ahayd inay isimkana godaan khabarkana ay kordhigaan qeybta labaad oo aanu soo qaadannay waxaa weeye waa qeyb la yidhaaho tansibu lisma wa tarfacu alkhabara waa qeyb isimkana kordhigi jirtay khabarkana godi jirtay qeybtaasi waxay ahaayeen inna wa akhawaatuha waa qeybtii ugu dambeysay marka ayaan qaadanaynaa iyo shaqada ay qabtaan qaybta ugu dambaysa waxaa weeye waa danantu wa akhawaatuha danantu iyo walaalaheed sheekhu wuxuu inoo sheegay shaqada ay qabanayaan in mubtadahana ay kordhigaan khabarkana ay kordhigaan labadoodiiba maxay noqonayaan marka mubtadihii khabarkii haddii la kordhigay waxay noqonayaan uu yidhi sheekhu calaa annahumaa mafcuulaani lahaa mubtadihiina wuxuu isku bedeli mafcuulu awal khabarkiina wuxuu qaadanaa magaca mafcuul الthaani idan marka mubtadihiina mafcuul awal uu noqday oo mansuub ah khabarkiina wuxuu noqday mafcuul الthaani labadoodiiba waxay noqdeen mansuub bacda an kaana marfuucayn markii hore iyagoo ahaan jiray marfuucayn oo la godi jiray hadda waxay isu bedeleen mansuubeyn oo waxaa weye waxaa isbedel ku dhacay xukman wa isman magaciina isbedelaa ku dhacay xukumkiina isbedelaa ku dhacay magacii markii hore ay lahaan jireen muxuu ahaa mubtade iyo khabar haddana magacii waa isbedelay waxay qaateen mafcuul waxay noqdeen awal iyo mafcuulu athaani xukunkiina wuu isbedelo xukunku wuxuu ahaa alrafcu mubtadahana in la godo khabarkana la godo haddana xukunkii wuxuu noqday labadoodiiba inay noqdeen mansuub afcaasha marka sidaa ku shaqaysa ayuu sheekhu noo sheegi wahiya afcaashaas oo labada mafcuul qaadanaysa danantu waan maleeyey waxasibtu waan maleeyey wakhiltu waan maleeyey wazacamtu waan maleeyey wara'aytu waan ogaaday wacalimtu waan ogaaday wawajadtu waan ogaaday watakhadtu waan samaystay wajacaltu waan yeelay wasamictu waan maqlay afcaashaas weeye afcaasha lagu leeyahay laba mafcuul ayay qaataan afcaashan marka sheekhu hadda uu noo sheegay waa toban ficil toban ficiluu sheekhu noo sheegay tobankan ficil dhammaantood waxay qaadanayaan laba mafcuul mid waliba wuxuu qaadanaa laba mafcuul tobankan ficil oo marka sheekhu inoo sheegay waxay u qaybsamaan laba qaybood waxay u qaybsamaan afcaalu اlquluub iyo afcaalu tasyiir afcaalu اlquluub iyo afcaalu tasyiir afcaalu اlquluub iyo afcaalu tasyiir marka afcaalu اlquluub maxaa loola jeedaa afcaalu tasyiirse maxaa loola jeedaa afcaalulquluubka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa afcaal tufiidu macaani tatacallaqu bilquluub waa afcaal faa'iideyneysa macaani xiriir la leh qalbiga waa afcaal tufiidu macaaniya tatacallaqu bilquluub waa afcaal faa'iideyneysa macaani xiriir la leh quluubta tusaale ahaan markaad sidaa tacriifkaa u fahamtay adigaaba ka soo dhex saari kara afcaalulquluub maxaa yaele waxaad fiirsan uun ficil qalbiga xiriir la leh maalan markaan soo qaadanno danantu waan maleeyey maladu xaggee ka timaadaa qalbiga idan marka waxaan leenahay waa afcaalulquluub danantu markaan fiirinno xasibtu waan maleeyey waa afcaalulquluub khiltu waan maleeyey waa afcaalulquluub zacamtu waan maleeyey waa afcaalu lquluub ra'aytu waan ogaaday xaggee wax laga ogaadaa qalbiga waa afcaalu lquluub calimtu waan ogaaday afcaalu lquluub wajadtu waa afcaalu lquluub waan ogaaday watakadtu ayaa noo soo haray watakadtu waan samaystay kaas waxaa la yidhaha afcaalu quluub ma ah maxaa yeeley waxaa markaad wax samaynaysid waxa wax laga samayno waa jawaarixda daahirka ah waa xibnahan muuqdee caadiga ah tusaale ahaan waxaad leedahay ittakhadtu waxaan ka samaystay addahaba khaataman dahabkii waxaan ka dhigtay faraati dahabkii waxaan ka samaystay faraati dee faraati marka dahabka aad ka samaynayso gacmahaagii wey waxaad ku samaynayso ee wax qalbiga ma ah idan marka kan waxaa la yidhaha waa ficlu min afcaali atasyiir afcaalu tasyiir wاtakhada allahu ibraahiima khaliila nabiy llaahi ibraahim ayuu ilaahay wuxuu ka samaystay wadaay uu jecel yahay wa jacaltu waa la mid waa afcaalu tasyiir jacaltu jacaltu waxaan ka yeeshay jacaltu zaydan ama jacaltu alcaalima sadiiqan jacaltu alcaalima caalimkii waxaan ka samaystay sadiiqan saaxiib caalimkii waxaan ka samaystay sadiiqan saaxiib samaysiga marka waxaa weeye waa wax ka imaanaya xubnahaagii iyo mucaamaladaada iyo dhaqankaaga dhaqanka aad kula dhaqmayso qofka sheekha ah ee caalimka ah wax xubnahaaga ka imanaya idan marka labadan waxaa la yidhaha afcaalu atasyiir ficilkan samictu waanu u tegi doonaa samictu sida raajixa ah isagu ka mid ma ahan afcaasha qaadanaysa labada mafcuul wuxuu sheekhu ku raacay raximahu llahu tacaala madhabkii abu cali alfarisi abu cali alfarisi isagu wuxuu dhihi jiray samictu wuxuu qaataa laba mafcuul ama calaa madhabi اljumhuur falaa ya'khudu ilaa mafcuula waaxida ama madhabka jumhuuru naxwiyiin ma qaadanayo ficilkan samictu ilaa hal mafcuul ma ahan sababta maxaa keena sababta culimmadu ay u rajaxeen ficilkan samictu inuu hal mafcuul bis qaato oo madhabkii abi cali alfarisi sababta lagu daciifiyey iyo madhabka hadda sheekhuba uu ku socdo sababtaasi waxaa weeye waxaa jira waxa la yidhaaho alxawaas alkhams alxawaas alkhams waxaa jira dareemo shan ah oo bini aadamku uu wax ka dareemo xawaasi alkhams waxaa weeye waa samcigii kow maqalka waxbaad ka dareentaa waxbaad ku maqashaa dhegahaaga indhahaaguna waa xaaso kale ood wax ku arkaysid carabkaaga waxaad ku dhadhamisaa waxyaalaha qaraar iyo waxyaalaha macaan ayaad ku dareentaa samciga waxbaad ku maqashaa waa dhegahaagii dareen wooye lamsiga taabashada wixii adag wixii kulul wixii qabow ayaad wax ku taabataa oad ku dareentaa shantaas waxaa la yidhaha alkhawaas alxawaas alkhams dareemaha shanta ah marka culimmada waxay yidhahaan naxwaha afcaalu alkhawaasi alkhamsa laa ta'khudu ilaa mafcuulan waaxida ficil kasta oo dareemaha shanta ah ka yimaada wuxuu qaataa hal mafcuul oo kale ah tusaale ahaan waxaad leedahay duqtu addacaama cuntadii waan dhadhamiyey hagee wax laga dhadhamiya carab duqtu addacaam ficilkan duqtu wuxuu ka mid yahay dareemaha shanta ah xawaasi alkhams idan wuxuu qaataa hal mafcuul oo kale ah duqtu addacaama cuntadii waan dhadhamiyey tusaale ahaan aragtidii indhihii indhihii oo kale waxaad leedahay ra'aytu lmasjida masaajidkii waan arkay marka ra'aytuda kitaabka hadda noogu qoran iyo midda hadda aanu sheegayno halka mafcuul qaadanaysa ogaa waxaa u dhexeeya farqi middan hadda kitaabka noogu qoran oo sheekhu inuu yidhi wara'aytu taasi waxaa weeye waa afcaalu quluub taasi waa ficil ka imanaya qalbigo waan ogaaday amaa midda xawaasta indhaha ah waxbaan arkay ah taasi waxay qaadataa hal mafcuul oo kali ah waxaa la mida marka ficilkan samictu isaguna maadaama uu ka mid yahay qaacidada wuxuu geli dareemihii shanta ahaa dhegaha wax lagu maqlaa isaguna sida raajixa laa ya'khud ilaa mafcuula waaxida oo waxaad leedahay samictu alkalaama samictu alkalaama hadalkii ayaan maqlay ra'aytu almasjida duqtu aطacaama cuntadiiyaan dhadhamiyey shamimtu addiiba waxbaan uriyey urka waa sankii isagana waa dareemihii shantaa uu ka mid yahay shamimtu shamimtu waxbaan uriyey isaguna hal mafcuul bisuu qaadan shamimtu addiiba wixii uduga ahaa ayaan soo raacay oon soo uriyey shamimtu addiiba lamastu alxariira xariirtii ayaan taabtay shantaas waxaa la yidhaha alkhawaas alkhams waa samictu ra'aytu duqtu shamimtu lamistu lamastu shantaas waxaa la yidhaha alxawaas alkhams walaa ta'khudu ilaa mafcuula waaxida dareemahaaga shanta ah afcaasha ka imanaya afcaashaasi ma qaataan ilaa hal mafcuul oo keli ah ma ahan wa hiya afcaashaasi danantu waan maleeyey waxaa ugu horeeya afcaaluulquluub ficilkan danantu uu sheekhu ku bilaabay ficilkan danantu wuxuu ka mid yahay afcaasha la yidhaaho afcaaluulquluub oo qaadanaysa laba mafcuul tusaale ahaan labadii mafcuul isagoo qaatay maxaa ka mid a danantu najaaxa sahlan danantu waxaan u malayn jiray annajaaxa guushu sahlan wax fudud inay tahy guusha si fudud in lagu gaaro ayaan u malayn jiray danantu najaaxa sahlaa markaad fiiriso misaalkaas iyo tusaalahaas waxaanu arkaynaa ficilkan danantu inuu qaatay laba mafcuul oo toos laba mafcuul inuu qaatay oo toos laakiin waa in lagu ilaaliyo macnahan hadda aanu ku macnaynay oo ah alrujxaan oo malada ah malada ah leanna rujxaanka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofku hadduu wax ku shakiyo oo uu yidhaaho waxani ma sidana mise waa sidan hadduu ku shakiyo shakigaaga meesha qalbigaaga u badan oo is leedahay sidaasaa alla ilahay qalbigayga u badan ayaa laga cabiraa ficilka danantu ficilka danantu kaasaa laga cabiraa masalan waxaad ku shakisay zayd inuu istaagay iyo inuusan istaagin laakiin qalbigaaga waxaa u badan oo raajix qalbigaaga ku ah inuu zayd istaagay markaasaa la adeegsadaa ficilka waad leedaha danantu zaydan qaa'iman shakiyaa igu jira laakiin waxaa ii badan oo qalbigayga u badan uu rajaxay inuu zayd taagan yahay zayd inuu taagan yahay danantu najaaxa guusha waxaan u maleeyey sahlan wax fudud inay tahay see u icraabaynaa marka danantu waxaan leenahay waa ficlun wa faacilun waa markii icraabka aan iska soo gaabinno ama haddii icraabkii dheeraay aanu qaadanno oo ficilkii aanu ku soo marnay baabulafcaal waxaan leenahay markaas danan ficil maadi mabniyun calaa fatxati muqadarati cala aakhirihi manac min duhuuriha karaaha tawaali arbaci xarakaatin fii ma huwa kalkelimati lwaaxida ilaa wuxuu la mid yahay qaacidadii mar walbaba waa ficil maadiya oo lala xidhiiriyey damiir marfuuca oo mutaxariga wuxuu la mid yahay xukunkii darabtu iyo qacadtu iyo jalastii oo kale laakiin iska soo gaabiya waxaad leedahay danantu ficlun wa faacilun annajaaxa mafcuulun awal waa mafcuulkii hore mansuub mafcuulna waa la kordhigay wa calaamatu nasbihi fadxatun daahiratun fii aakhirih sahlan mafcuulu thaani waa mafcuulkii labaad mansuubun wa calaamatu nasbihi fadxatun daahiratun fii aakhirih hadda waxaanu tusaalaha qaadanay mafcuulu awalkii oo noqday mufrad mafcuulu haanigii oo haddana noqday mufrad weliba iyagoo haddana mid walba uu yahay isim daahira waxay noqon karaan labadoodiiba muhana waxay noqon karaan jamac waxay noqon karaan damiir tusaale ahaan waxaad dhihi lah kartaa danantuhu mujtahidan danantuhu ninkii waxaan u maleeyey mujtahidan nin dadaalaya inuu yahay sidii oo kale waxaad leedahay danantu ficlun wa faacil walhaa-u mafcuulu awal mabniyun calaa dami fii maxali nasbin mujtahidan waa mafcuulu haani mansuubun calaamatu nasbihi fadxatun daahiratun fii aakhirih waxay noqon karaan labadoodii muhana danantu zaydayni labadii zayd waxaan u maleeyey mujtahidayni laba dadaalay danantu ficl wafaacil azaydayn mafcuul awal mansuubun calaamatu nasbihi alyaa almaftuuxu maa qablaha almaksuuru maa bacdaha niyaabatan can اlfatxa liannahu muhana maa naaba fiihi xarfan can xaraka wa nuunu ciwadu can اtanwiini fi lismi اlmufrad mujtahidayni waa mafcuulu haani mansuubun calaamatu nasbihi alyaa almaftuux maa qablaha المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى ما نوى فيه حرفا عن حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وحين ننكر عن جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم ظننت زيدين مجتهدين زيديالك وحنو ملينا يكود دالة إنيهين ظننت فعل وفاعل الزيدين مفعول أول منصوب وعلامة نسبها الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه جمع المذكر السالم ما ناب فيه حرف عن حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد مجتهدين ومفعول ثاني منصوب وعلامة نسبها الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه جمع المذكر السالم ما ناب فيه حرف عن حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد إذا المركز سيدة هدى أنا لبدا مفعول وحنوان كران mufrad musanna jamac damiir waxay doonaanay noqon karaan danantu waan maleeyey waxasibtu waan maleeyey waxaan kaloon sidaas oo kale ogaanaynaa afcaashani shardi ma aha inay maadi keliya ay noqdaan haddii afcaashani lacalla ay mudaaric noqdaan mudaaric hadday noqdaanna iyaguna waxay qaadanayaan shaqada ay qabanayaan afcaashan maadiga ah shaqadoodoo kale ay qabanayaanoo laba mafcuulay qaadanaya tusaale ahaan taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa taxsabuhum gaalada waxaad u malayn jamiican dad iswaafaqsan oo kulansan inay yihiin wa quluubuhum shataa quluubtooduna way iskhilaafsanta aayaddaas markaan fiirino waxaan arkaynaa ficilkii mudaarica ahaa oo ka yimid xasiba oo laba mafcuul si toosa u qaatay liannahu afcaashani shardi ma aha inay maadi yihiin hadday amar noqdaan hadday mudaaric noqdaan hadday masder noqdaan hadday ismulfaacil noqdaan hadday ismafcuul noqdaan kullu maa tasarafa min almaadi fa huwa yacmalu camala almaadi wax walboo ficilka maadiga ka dhasha wuxuu u shaqeeyaa sidii ficilka maadiga uu u shaqaynayo oo kale see u caraabaynaa marka تxsبهم جميعا وقلوبهم شتى تxسب waa فعل مطاaرع مرفوع لتجرده من الناaصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاaهرة في آخره والhاء مفعول أول مبني على الضم في محل نصب والميم علامة جمع ذكور جميعا مفعول الثاني منصوب وعلامة نسبه فضحة ظاaهرة في آخره إذا mrka wxaan arkaynaa haddii afcaashani tusaale ahaan haddii ficilkan danna isaguna uu mudaaric isku bedelo masalan waxaad leedahay adunnu zaydan qaa'iman adunnu waxaan u malaynaha zaydan ninka zayd la yidhaha qaa'iman inuu taagan yahy waa sidii oo kale waxaad leedahay adunnu ficlun mudaaricun marfuucun litajarudihi min annaasibi waaljaazim wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhirih wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban ila wujuuban sababtaan u leenahay maxay tahy hamsa lagu bilaabo soo maaha وفاaعله ضمير مستر وجوبا تقديره أنا زيدا مفعول أول منصوب وعلامة نسبه فضحة ظاهرة في آخره مجتهدا أما قائما قائما مفعول الثاني منصوب وعلامة نسبه فضحة ظاهرة في آخره أفعاaشhan marka waxaa laga maarmaan ah in macnahooda lagu xafido oo laga maarmaan tusaalean hadda dananta waxaan ku macnaynay waan maleeyey waxaa jirta luga alcarabiya dananta oo ku imanaysa bimacnaa ittahamtu waan tuhmeystay ittahamtu waan tuhmeystay tusaale ahaan waxaad leedaha suriqa mataacii alaabtaydii waa la xaday fa danantu zaydan zaydan tuhmeystay alaabtii markii laga xaday ninkaanan tuumaystay anugu suriqa mataacii fadanantu zaydaa alaabtaydii waa la xaday fadanantu zaydaa waxaan tuhmaystay zayd markaasoo kale ficilkan danantu haddii macnihiisii uu noqdo bimacnaa ittahamtu waan tuhmaystay falaa ya'khudu ilaa mafcuula waaxida licilmi cirfaanin wadanni tuhama tacdiyatun liwaaxidin multasama sida ibnu maalig uu leeyahay raximahu اllahu tacaala marba haddii dannadu ay ku timaado bimacnaa itahama laa ta'khudu ilaa mafcuula waaxida waxaa la mid a ficilkan hadda xasibtu ficilkan xasibtu hadduu isaguna macnaha maahane macno kale uu ku yimaado oo masalan wuxuu ku yimid xasiba oo ah waxaa jirta waxbuu xisaabay markaasna siinkaa la kordhigaa waxaa la yidhaha xasabtu athamana lacagtii waan xisaabtay siinku uu kordhigan yahay markaa marka waxay qaadanaya hal mafcuul oo kale ah wa khiltu waan maleeyey khiltu khiltu dariiqa muuxisha khiltu waxaan u maleeyey adariiqa muuxisha waddadu inay cidlo tahay ayaan u malaynaya khiltu adariiqa muuxishaa khiltu waxaan leenaha ficilun wa faacil adariiqa waa mafcuulun awalu mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirih muuxishaa waa mafcuulu haani mansuubun wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirih wazacamtu wazacamtu waan maleeyey zacamtu almatara naazila zacamtu waxaan u maleeyey almatara roobka naazilan roobkii inuu da-ayo ayaan u maleeyey zacamtu almatara naazila see u icraabaynaa marka zacamtu ficlan wa faacil almatara mafcuulu awalu mansuubu wa calaamatu nasbihi فضحة ظاهرة في آخره نازلا مفعول ثاني منصوب وعلامة نسبه فضحة ظاهرة في آخره زعم ذا هذه معناها لقى بدله ومثلا أي كتب هذا زعم بمعنى أخضع وكذب بين الشيء مركا يعني ما قادنيسو وح مفعول ليراه ما قادنيس فهي من الأفعال القاصرة التي تقتصر على الفاعل markaas waxay ka mid tahay afcaasha la yidhaaho alafcaalu alqaasira afcaasha ku gaabsanaysa faacilka oo xataa hal mafcuul ma qaadanayso tusaale ahaan waxaad leedahay zacama assaariqu tuuggii beenuu sheegay zacama assaariqu tuuggii beenuu sheegay wara'aytu ra'aytu waan ogaaday sidaa in laga macneeyo waa shardi ha isku dhihin ra'aytu waan arkay ha dhihin liannahu haddii aad tidhaahid ra'aytu waan arkay maxay noqone qaacidadii waxay geli afcaal yani alxawaasi alkhams afcaashii ka imanaysay dareemaha shanta ah dareemaha shantaana ma qaataan ilaa mafcuul keliya mahane marka waa inaan ka macnayno ra'aytudan kitaabka noogu qoran maadaama sheekhu uula jeedo midii qaadanaysay labada mafcuul waa inaan nidhaaho ra'aytu bimacnaa calimtu ra'aytu waan ogaaday ra'aytu waxaan ogaaday aلsalaaxa dariiqa الnajaax ra'aytu waxaan ogaaday aلsalaaxa wanaagga iyo alla kacabsigu dariiqa الnajaaxi waddada guusha loo maro inay tahay alla kacabsiga calimtu ra'aytu waxaan ogaaday aلsalaaxa wanaagga dariiqa الnajaaxi waddada guusha loo maro inay tahay alla kacabsiga ayaan ogaaday سو عرابنا رأيت فعل وفاعل الصلاح مفعول أول منصوب وعلامة نسبه فرحة ظاهرة في آخره طريقة ومفعول الثاني منصوب وعلامة نسبه فرحة ظاهرة في آخره طريقة مضاف النجاح مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وعلمت wacalimtu waan ogaaday calimtu alcilma naafica waxaan ogaaday cilmigu inuu naafic yahay calimtu alcilma naafica ra'aadan marka wara'aytuda haddaanu soo dhaafaynay ra'adaas macaani dhowray ku timaada mar waxay noqotaa ra'aa albasariya ra'aa albasariya maxaa loola jeedaa waa midda dareemaha ka imanaysa shanta dareemaha shanta ka mid ahoo waan arkay ah taa waan qaadanay xukunkeeda waan ogaano waxaanu nidhi laa ta'khudu ilaa mafcuula waaxida waxay kale ku timaadaa ra'aa bimacnaa danna wuu maleeyey haddii ra'aadu bimacnaa danna ay ku timaado waxay qaadataa laba mafcuul sida ra'aada cilmiyada ah oo waan ogaaday iyo waan maleeyey labada macno hadday ku timaado waxay qaadan laba mafcuul tusaale ahaan innahum yarawnahu baciida wa naraahu qariiba innahum yarawnahu gaaladu waxay u malaynayaan cadaabka ilaahay baciidan inuu ka fog yahay saasay u maleeyaan yaraadaas marka ulajeedada laga leeyahay waa bimacnaa addan wa naraahu annaguna waxaanu ognahay cadaabka qariiba inuu dhow yahaba oo dhimashadooda oo kale ah markay dhintaana cadaabkii u furmi fiiri marka innahum yarawnahu baciida yarawnahu ra'aadaasi waa mid bimacnaa addanni ah waxayna qaadatay laba mafcuul waa mudaaric ka yimid ra'aa oo aayaddaa waxaa inoogu kulmay ra'aa oo bimacnaa addanni iyo ra'aa bimacnaa alcilm innahum yarawnahu waxay u malaynayaan cadaabkii baciida wa naraahu annaguna waxaanu ognahaba taasina waa ogaal wa naraahu waxaanu ognahay cadaabka qariiba inuu u dhow yahay wa calimtu waan ogaaday calimtu alcilma naafica calimtu waxaan ogaaday alcilma naafica cilmigu inuu naafic yahay calimtu ficlan wa faacil alcilma mafcuulu awal mansuub wa calaamatu nasbihi fadxatu daahiraة fi aakhiri نافعا مفعول الثاني منصوب وعلامة نسبه فضحة ظاهرة في آخره علم قاس هدوك يمادو بمعنى علم العرفان يجرى علم عرفاني محل رجدا يعني وحبان برتي وحبان برتي علمت العلم علم وان برت بس هل كان مفعول قادنا لعلم عرفان وظن تهم تعدية لواحد ملتزمه marba haddii caalimada cirfaan uu ku yimaado wuxuu qaadanaa hal mafcuul oo kale ah calimtu almas'ala mas'aladii waan bartay calimtu alcilma cilmigii waan bartay hal mafcuul bis wa wajadtu wajadtu waan ogaaday wajadtu sidqa munjiya wajadtu asidqa munjiya waxaan ogaaday runtu inay wax badbaadiso qofka saadiqa ah runta ku dadaala inay runtu badbaadiso ayaan ogaaday wajadtu asidqa munjiya see u craabinaa wajadtu ficla wafaacil asidqa mafcuulu awalu mansuubun calaamatu nasbihi fadxatu daahiraة fi aakhiri munjiya mafcuulu haani mansuubun calaamatu nasbihi fadxatu daahiraة fi aakhiri wajadtudaas haddii ay ku timaado bimacnaa asabtu waan helay tusaale ahaan wajadtu daalla baadidii waan helay oo kale falaa ta'khudu ilaa mafcuula waaxida waxay qaadanaya hal mafcuul oo kale ah markaas wajadtu daalla baadidii waan helay maxaa shardi ah inay wajadadu noqoto wajada cilmiya cilmiya waa inay noqoto ogaal wajadtu waan ogaaday wاtakadtu waan samaystay itakadtu aلdahaba khaatama itakadtu waxaan ka samaystay aلdahaba dahabkii khaatama faraatiyaan ka dhigtay itakadtu ficl wafaacil aلdahaba mafcuul أwalu mansuub وcalaamaةu nasbihi fadxaة ظaahiraة fi aakhirih khaatama waa mafcuul ثaani mansuub وcalaamaةu nasbihi فضxة ظاahiraة في آkhirه واتkd الlaه إbrاhيma khaliila waa la mid واtakd الlaه إbrاhيma khaliila إbrاhيma waa mafcuul أwل khaliilana waa mafcuul ثاني allahidana waa faacilkii وجacaltu jacaltu waan yeelay jacaltu زay jacaltu الcaalima caalimkii waxaan ka samaystay صديiqa saaxiibaan ka dhigtay caalimkii jacaltu alcaalima sadiiqa jacaltu ficlu wa faacil alcaalima mafcuulu أwalu mansuubu wacalaamatu nasbihi fatxaة daahiraة fii aakhiri sadiiqa waa mafcuul الthaani mansuubu wacalaamatu nasbihi fatxaة daahiraة fii aakhiri jacaltudan marka waxaa jira mar kaloo isaguna macno kale hadduu yeesho laba mafcuul uu qaadanayo maalan hadduu ku yimaado bimacnaa ictaqada wuu caqiideeyey oo kale wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu الraxmaani inaahaa wajacaluu lmalaa'ika malaa'igtii waxay u caqiideeyeen gaaladii wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu الraxmaan malaa'igtaasoo cibaaduraxmaan ahaa oo addoommadii ilaahay ahaa maxay u caqiideeyeen inaahan inay gabdho yihiin saasay aamineen oo caqide waa bimacnaa ictaqaduu aayaddaas waxaan arkaynaa jacalada ku jirta inay qaadatay laba mafcuul mafcuul awel waxaa weeye almalaa'ika mafcuulu haanina inaahan inaahankaas wey mafcuulkii labaad marka jacaladu hadday ku timaado bimacnaa ictaqada iyo hadday ku timaado bimacnaa asayruura waxbuu ka yeeshay sayruura yeelasho wey bimacnaa asayruura iyo bimacnaa alictiqaad intaba waxay qaadaneen laba mafcuul wajacaltu jacaltu alcaalima sadiiqa jacaltu ficla wafaacil alcaalima mafcuulu awal mansuubun wcalaamatu nasbihi fadxaة daahiraة fii aakhiri sadiiqa mafcuulu haani mansuub wacalaamatu nasbihi fadxaة daahiraة fii aakhiri wa samictu waan maqlay samictu waan maqlay ficilkan waa tii aanu soo hormarinay ulajeedadiisa iyo sida raajixa ah ficilkan samictu sida raajixa ah laysa min alafcaal alatii tansibu mafcuuleyn ka mid ma aha afcaasha labada mafcuul kor dhigaysa liannahu wuxuu hoosgeli qaacidadii aanu sheegaynay oo ah ficilku hadduuba ka mid yahay min alxawaas alkhams shanta dareemo ficil ka tarjumaya hadduu yahay ficilku oo shanta dareemo maxaa loola jeedaa yacni samictu oo kale ra'aytu oo kale duqtu oo kale shamimtu waxbaan uriyey lamastu waxbaan taabtay dareemaha shantaa wey ficilku hadduuba dareemaha shantaa uu ka mid yahay falaa yansibu ilaa mafcuulan waaxida hal mafcuul ma ahana wax kale ma nasbin karo marka sheekhu raximahu اllahu tacaala wuxuu ku waafaqay madhabkii uu la khaas noqday abi cali alfarisi waana madhab daciif ah tusaale ahaan haddii sida raajixa ah ficilkan samictu haddii jumla ay gadaal gadaashiisa ay dhacdo jumladaas waxaan icraabaynaa xaalo tusaale ahaan samictu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu kada wa kada samictu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu kada wa kada see u icraabaynaa marka hadda waxaanu arkaynaa ficilkan samictu isagoo qaatay hal mafcuul oo kale ah kaasoo ah annabiya salى اllahu عalayhi wasalam jumladan yaquuluna jumladan oo ka dambaysa yaquulu jumladaasi waa mansuubun cala alxaal xaalaa lagu nasbin sida raajixa ah ee ma ka dhigayno sida raajixa ah mafcuulu haani ma dhahayno see u icraabaynaa marka samictu waxaan leenahay ficlun wa faacil annabiya mafcuulun awalun mansuubun wacalaamatu nasbihi fadxatun daahiraة fii aakhiri yaquulu ficlu mudaaricun marfuucun litajarudihi min annaasibi wاljaazim وعلاaمة رفعه ضمة ظاaهرة في آخره وفاaعله ضمير مستتر جواaزا تقديره هو يعuud على النبي صلى الله وسلم وبارك عليه جuملadana مxaan إعrاaبinaa marka جuمladan فicilka فاacilka ka kooban والجuملة min الفiعل والفاaعل في محaل نصب xاal جuمladan sida raaجixa waxaan إعraabaynaa xaal oo لmaada مxaan u إعraabi weyney مفعuuل ثاني baan جuمlada ka dhigno waxaanan uga dhigaynin waa madhab daciifa lianna waxaa weeye ficilkan samictu wuxuu ka mid yahay min alxawaas alkhams taquulu waxaad leedahay danantu zaydan zayd waxaan u maleeyey munطaliqan mid tegey inuu yahay wakhiltu camran camar waxaan u maleeyey shaakhisan mid kor noqday iyo wamaa ashbaha dalik iyo tusaalooyinkaas wixii u eg uga qiyaas qaaduu ku yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala tusaalooyinkanna adigaaba icraaban kara waxay la mid yihiin tusaalooyinkii haddaanu soo icraabnay wallahu subxaana wa tacaala